barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan iyo weliba duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo weliba caalamka o dhan oo dagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa arbaca lix iyo labaatanka bisha disembar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga waa sahre ciidla nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyaro kala duwan oo bartay xirfadaha gacanta oo magaalada gaalkacyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey runaantii wax lagu faano weeye in yani dhalinyaro dhalinyaradu ay waxbarashada ay u fahmaan inaysan waxbarashadu dhammaanayn mar kasta in la wado ay rabto waxaa ku jira dad badan oo dugsi sare ka qalin jabiyey wa ku jira wa dugsi dha nooc kasta isugu jira dadku oo hadda wax la baray
sidoo kale waxaad maqli doontaan xidhiirka ka dhexeeya dhallinyarada iyo hay-adaha amniga dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka badhnaan doona
jacayl garawaaye kii sugay haddana ka gadooday kuu rabay isana u garabin kii helay waa laga gaadhayagare jacayl garawaaye ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
wan kuwanzang oo ah garyaqaan u dhashay dalka shiinaha ayaa maanta lagu maxkamadaynayaa waddankaasi isagoo ku eedaysan inuu yaraystay amaba uu hoos u dhigay awoodda dowladnimo ee waddankaasi ninkan ayaa ka mid ah boqolaala dadka xuquuqda aadamaha u dhaqdhaqaaqay iyo weliba garyaqaano ay dowladdu gacanta ku dhigtay kadib markii mucaaridada ay ka bilaabantay dalkaasi sagaalkii bishii julaay ee sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii howlahaasi oo loogu yeedhay xakamaynta toddoba boqol iyo sagaalaad waxaana wang uu u doodayey xubno uu u mamnuucay xisbiga shuuciga ah ee waddankaasi ka taliya boolis fara badan ayaa lasoo dhoobay bannaanka xarunta maxkamadda ee magaalo ku taalla waqooyiga dalkaasi oo lagu magacaabo tianjing taasoo dhagaysaya dacwaddiisu ay ka furmi doonto wariyayaal diblomaasiyiin ka socda dalka maraykanka iyo weliba dad kaloo reer galbeeda ayaa loo sheegay in fadhigu uu ka xidhan yahay dadweynaha islamarkaana loo diiday inay xarunta ay dacwaddu ka socoto galaan ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ismiidaamina oo loo adeegsaday baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu dilay ugu yaraan laba qof laba iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen magaalo ku taalla waqooyiga dalka ciraaq oo lagu magacaabo taalafar magaaladaasi oo ay hore ugu xooganaayeen ururka isis ayaa laga faramuroojiyey kadib ciidamo kadib dagaal dhex maray ciidamada dowladda waddankaasi weerarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ka dhaca talafaar tan iyo markii dib looga qabsaday ururka isis oo magaaladaasi gacanta ku hayay oo ay ka xoreeyeen ciidamada waddanka ciraaq sannadkii hore
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal waxaan idin leenahay duhur wacano wanaagsan boqolaal dhallinyaro ah oo baranayay xirfadaha kala duwan ayaa magaalada gaalkacyo lagu siiyey shahaadooyin kadib markii ay in muddo ah soo qaadanayeen barashada xirfadahaasi warbixin ku saabsan noocyada xirfadahay barteen iyo weliba munaasabad loo qabtay qalinjabintoodii waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq ku dhowaad saddex boqol oo dhallinyaroa oo dhammaysatay barashada xirfado kala duwan oo muddo ku howlanaa waxbarashada ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin muujinaya waxbarashadii ay soo wadeen muddo lix bilooda inkastoo dhallinyarada la guddoonsiiyey shahaadooyinka ay isugu jireen hablo iyo wiilal haddana waxaa qaarkood ay barteen isticmaalka kombyuutarka halka qaar kalena ay barteen xirfadaha makaanikada korontada iyo dhismaha munaasibadda dhallinyarada lagu guddoonsiinayey shahaadooyinka ayaa qaar ka mida dhallinyaradii waxa ay ka sheegeen in ay ku faraxsan yihiin waxbarashadii ay muddada soo wadeen waxa ay sidoo kale sheegeen in xirfadaha ay barteen ay shaqooyin ku abuuran doonaan anigu magacayga waxaa dhaafaa intaana aantee waxaan ka qalin jebiyey qaybta kombyuutarka anigoo awal horay aan u lahaynin xirfado waxbana aan ka garanaynin kombyuutarkana dadka markii ay wataan aan la yaabi jiray wuxuu yahay iyo sida loo isticmaalayo hadda wuxuu iila mid yahay taleefonkayga camal oo sidaana waa u maamulan karaa dadka bulshada waan ka saacidi karaa qof walba farxadda ugu weyna waxay tahay xaafadeeda ciyaalka dhan oo jooga inay awood u leeyihiin inay kombyuutarka waxay rabaan ay ula diyaariyaan ee siday rabaana ay la maamuli karayaan anigana hadda aan duu iga halaabo iyo duu iga ciladoobo iyo haddii bulshada aaniga qofka ii baahda aan ka caawin karo intaa kadib waxaa halkaan ka caddaynayaa anugu isbeddelka aan dareemay amase waxa noloshada iska beddelay awalan waxaan ahaa arday aan u lahayn awood ama fursad aan u lahayn aqoontan xirfada ah oo makaanikada haddana waxaan dareemayaa isbeddel ku filan noloshayda ama aan ku maarayn karo anoo xirfo u leh motoorka in aan furfuro haddana xirxiro cillado ballaaran oo meelo macnaha qiibo ka mida ku jiro inaan ka soo saaro naftadayda aan ku maarayn karo qof kale oo saaxiibkee ah ama saxaabtayda ama muwaadin soomeeda ku caawin kara sidaa calaaaligeed waxaan dareensanahay nolol aan ku faraxsanahay waxaan dareensanahay isbeddel macnaha noloshayda sida run ahaantii ah macnaha aan ku faraxsanahay waxaan dareensanahay in ay tahay macnaha waxbarashadu shay qaali ah waxaan walaalaha muslimiinta ama soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa wax aan laga caajisin inay tahay axmed jaamac aadan isuduwaha wasaaradda waxbarashada gobolka mudug ee galmudug ayaa maamulkii iyo macadkii dhallinyarada soo saaray uga mahad celiyey dadaalkii waxbarasho ee muddada ay soo wadeen run ahaantii wax lagu faano weeye in yacni dhallinyaro dhallinyaradu ay waxbarashada ay u fahmaan inaysan waxbarashadu dhammaanayn mar kasta in la wado ay rabto waxaa ku jira dad badan oo dugsi sare ka qalin jebiyey kuwa ku jira kuwa dugsi dhex nooc kasta isugu jiraan dadku oo hadda wax la baray marka adduunka waxaa la marayaa xilli qofka aan wax aqoon nooc kasta ha yaqaano ama ha yaqaano farsamo gacmeed ama ha yaqaano waxbarasho kale oo caadiya xilli qofka aan waxba baran uusa waxba saas qoonda saas oo uusa lahayn ayaa la maraya waxaa kaloo la maraya caalamu shahaada waxaa la yidhaahdo qofku inuu wax aqoonsiyo inuu wato cumar maxamuud rooble ayaa ka warbixiyey intii ay soo wadeen waxbarashada dhallinyarada lagu bixinahayo shahaadada haddu ay ku bixinayso waxaa weeye waa dhammaystirka mashruuca qaybtii qaybtii muxuu ahaa sanadkan oo loogu talagalay wiilal iyo gabdho inay ku bartaan xirfadaha kala duwan carbenterka muxuu ahaa makaanikada korontada luqada ingiliishka iyo muxuu ahaa kombyuutarka iyo tababaradii kale oo koobnaa oo la soo qaatay ilaahay baa mahadda iskale maanta waxaan filayaa in muxuu ahaa laga faa'idaystay tababarkaasi tirada ka qayb gashay runtii ma yara inta hadda meeshaan joogtaa ma badna laakiin laba laabkeed ama saddex laabkeed baa ka qayb muxuuha ka qalin jabiyey waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaad halkaan isugu timaadaan shahaadooyinka inaad qaadateen waxaan ku faraxsanahay inaad si fiican oo wanaagsan uga faa'iidaysateen fursada la insiiyey ee tababarka waxaan aada ugu faraxsannahay muxuu ahaa inaad diyaar u tihiin inaad maanta noloshiina iska badashaan wax ka baddashaan oo tababarkan wixii aad ku barateen oo kala duwanaa inaad naftiinana ugu adeegi doontaan oo aad ku shaqaysan doontaan bulshadana aad muxuu ahaa wax ugu siyaadin doontaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa waa codka fanaanka najiib alfa iyo heestii go'aan
jacayl garawaye kii sugay haddana ka gadooday kuu rabay sana u garabin kii helay waan laga gaadhayagaran jacayl garawaye kii sugay haddana ka gadooday kuu rabay masana u garabin kii helay waan laga gaadhayagaran dareen guda waaye waa badan haddana guran waaye xiisaha markuu la gaboobay waayaha waa laga gaaraya dareen gula waayey waa badan haddana gura waayey xiisaha markuu la gaboobay waayaha waa laga gaaraya go-aan laga gaar laga gaar go-aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacay laga gaaro yaa garan go-aan laga gaar laga gaar go-aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacay laga gaaro yaa garan jacayl jabka gala qalbigu nugul haddana u reeya qaamaan guran misana ku gardaadsha meel maran go-aan laga gaaro yaagaran jacayl jabka gala qalbi u nugul haddana u reeya qaamaan guran misana ku gardaadsha meel maran go-aan laga gaaro yaagaran cashaqa guri taagtay uu dego haddana gogoshiisii caasiyey markuu ka gabada xilkiisii go-aan laga gaarayagaran cashaqa guri taagtay uu dego haddana gogoshiisii caasiyey markuu ka gabada xilkiisii go-aan laga gaarayagaran go-aan laga gaar laga gaar go-aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacay laga gaaro yaa garan go-aan laga gaar laga gaar go-aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacay laga gaaro yaa garan go-aan laga gaar ah laga gaar go-aan laga gaaro yaa garan badyow laga gaaro yaa garan shacay laga gaaro yaa garan
go-aan laga gaadho go-aan laga gaadho yaa garan codkaasi nagiib alfa dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno haatanna muqdisho dhalinyarada magaalada muqdisho iyo weliba hay-adaha amniga ayaa sameynaya iskaashi si ay gacan uga geystaan arrimaha sugidda amniga ee magaalada muqdisho sidau kusoo warramaya waryahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo qaar ka mid a dhalinyarada muqdisho ka wareysta arrintan
xiriirka ka dhexeeya dhalinyarada iyo ciidamada amniga hadda isbedelo weyn ayaa ku yimid sidii horey u ahaan jiray uu kaga disan yahay xiliyadii dambe waxyaabaha sababtu ahna waxa weeyaan bulshada oo run ahaantii dhanka dowladnimada baraarug weyn muxuu ahaa lagu sameeyey oo run ahaantii ka dhalinyar ahaan annaga wacyigelino iyo maxaa la dhahaa dowrooyin aan u qabanay ayaa qeyb ka ah in bulshada iyo laisku xiro ciidamada dhalinyaraduna bulshada boqolkiiba labaatan shan ay ka yihiin marka awal xilligii hore la macaamilka hay-adaha amniga iyo dowladda intaba aada u yaraayn lakiin hadda waxaad umoodaa in isbedelo la taaban karo ay jiraan
marka meelaha la taaban kara xaggee ka mid
rumahaantii meelaha ugu muhiimsan oo la taaban karo waxay tahay in bulshadii qeybo ka mid ah lama dhigi karo boqolkiiba boqol bulshadu hay-adihii amniga weli way la macaamishaa laakiin boqolkiiba waxaan dhihi karnaa in ka badan hadda afartan iyo shan ilaa afartan waa isku soo dhawaanshaha jira waxyaabaa inta ugu badan bulshadu macaamilka iyo ciidamada ama hay-adaha amniga isku keena waxay tahay saldhigyadii kale mar walba waxaad arkaysaa in bulshada qeybeeda kala duwan haddii waxyaaba yaryar degmada ay degan yihiin ka dhacaan oo kale in saldhigyadii la tagaayo oo kale inkastay u baahan tahay in la xoojiyo oo run ahaantii dowladdu ay ka shaqeyso sidii ay bulshadaas isku xirkaas usii xoojin laheed u ballaarin laheed marka hadda laakiin wax uun la taaban kara way jiraan sida hore way ka runta
tillaabooyinka aad qaadeen ka dhalinyar ahaan ubax caasimaadka maxay ahayd annaga tillaabooyinkii noogu weynaayo oon qaadna waxay ahayd markii aan aasaasana laba kun iyo lix iyo toban waxay ugu horreeyay oon ka shaqeyna waxay ahayd in aan sameyno integration u dhexeeya maxaa la dhahaa dowladda iyo bulshada rumaanti aadaa loo kala fogaay oo ma ma ma dhici jirin in bulshadu ay la macaamisho maxaa la dhahaa dowladda annagoo isticmaalaynay techniques ama qaabab muxuu isku keeni kara ayaan waxaan sameynaynay xilligii aan magaalada dhiraynta ku sameynayna bilacdeeda iyo soo celinta aan ku sameynayna maxaa la dhahaa rinjiga oo kale waxaan sameyn jirnay inaan isku keenno ardayda jaamacadaha dhigata bulshada qeybaheeda kala duwan ganacsatada iyo hay-adihii dowladda dadka u shaqeeya ee isla qabtaan activity shaqeyna isla qabtaan waa meesha ugu horeysa ee run ahaantii aan dhihi karna masraxa ugu horreeyay ee bulshada iyo dowladda isku aragtay kadib markii labadan qofood oo adigoo maxaa la hay-ad dowladda kamid u shaqeeya iyo qof shacba markii geeds la beeraan oo ay wada shaqeeyaan oo dhowr meelood barnaamijkaas aan ka fulinay waxaa suurto gashay marka in ay sii ballaarato waxaa suurto gashay in kulamo waaweyn oo maxaa la dhaha brogram aan qabanay oo muuqaalka nabadda tartankii lagdanka gacanta kale markaan qabanayna inay kasoo kasoo qeyb galeen wasiiradii dowladda inay kasoo qeyb galeen kumanaan dhalinyaro ah waxyaabahaas o dhan marka waxyaabaha isku keeni kara ayay ahayd marka oo annaga inta badan aan saldhig u eegta dhalinyarada waxaa caasimada ahaan
dhalinyaro badanaa kusoo biirtay ciidamada qalabka sida ha ugu badnaadaan booliska iyo hay-adaha kale sida nabadsugidoo kale dhalinyarada kusoo biiray maxay idiin sheegayaan maxaa ka guuqay
horta dhalinyarada kusoo biirtay dowladda muhiimad gaara ayay ulahayd annaga waxaan aaminsanahay ka dhalinyar ahaan in dhalinyarada boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay bulshada ka yihiin sidaasay tahay dhalinyarada xiliyadii hore marka ay jaamacadaha dhameeyaan amase maxaa la dhahaa ay ama ay dhigtaan ayagoo jaamacadaha dhigtoo kale ma aynan u suurtagali jirin in ciidamada ay ku biiraan shaqada keliya ee dhalinyaradu ay raadin jireen waxay ahayd in xafiis inay ka shaqeeyaan isbedelka hadda marka jiraa wuxuu yahay in la helay dhalinyaro badan oo ka shaqeynaysa maxaa la dhahaa laamihii amniga oo kale saldhigyadii booliiska oo kale waxaan ka warhayaa oo aan ogahay oo hadda aan isnaqaanaa ilaa iyo dhowr iyo toban dhalinyaro ah oo rag dhalinyaro aqoon-yahana oo jaamacadaha kasoo dhameey dalka iyo dibadiisa taliyaal saldhigyo ah saldhigyo waxay ka yihiin taliyaasha saldhigyada dhowr degmo sida hodan oo kale holowdaag oo kale bonder oo kale iyo degmooyin kale oo aada u fara badan rumaanta dhallinyaradas wax badan isbeddel weyn ay sameeyeen kow midda koowaad waxa waa waa dad aqoon leh oo aqoon u saaxiiba labo waa dad ka yimid bulshada dhexdeeda ka yimid oo macnaha community haysta tusaale ahaan waxay haystaan jaamacadii ay kasoo baxeen dadkii la dhiganayay waxay haystaan bulshadii ay la noolaayeen soo marka waxay kalifaysaa qofka wuu uga duwan yahay markii muxuu ahaa aad degmo nin kugu galaas ahaa ama kugu jaamacad ahaa uu ka yahay taliye degmo markuu ka yahay iyo markii qofaadan aqoonin uu ka yahay labadu way kala duwantahay taas marka bulshada laftirkeeda soo jiidashada ay laheyd ay qeyb ka ahayd dowladda kusii dhiirigelinaynaa in lasii xoojiyo waa ku dhiirigelinaynaa keliya ma ahan dhalinyarada aqoon-yahanada ah saldhigyada keliya ma aha madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu soo magacaabay taliye xigeenka booliiska waa gabar rumaanta aqoonyahan oo qofa dhalinyaraha haddana ah sidaas si lamid amanduulaha maxaa la dhahaa ciidanka xoogga dalka isagana waa waa waa wiil dhalinyaro ah oo asna aqoonyahan ah meelahaas macnaha waxay dhalinyarada kusii dhiirigelinaysaa in ciidamadii lagu biiro in dee wax meesha kaliya dalka lagu badbaadi karana waa in laamihii amniga dhalinyaradu ay dur fiican ay ku yeesheen ay ka dhex muuqdaan marka dowladdana ku bogaadinaynaa in lasii xoojiyana waa dalbanaynaa haddii la
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mida dhalinyarada magaalada muqdisho oo u warramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle haatan dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaa inoo hayaa nuur xasan nuur
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha inta badan horyaalada kubadda cagta yurub ayaa fasax galay sababo la xidhiira ciidda masiixiga iyo dabaaldegga sanadka cusub marka laga reebo horyaalada ingiriiska iyo talyaaniga oo iyaga galabta iyo caawa ay kooxuhu is arki doonaan horyaalka premier leaga maanta oo kale sanad walba ka disembar waxaa ka soo baxa natiijooyin la yaab leh oo kooxaha yaryar iyo kuwa heerdhexaadka ah waxaay dhuunta u galaan kooxaha waaweyn kooxda horyaalka hogaaminaysa ee liverpool waxay la ciyaari doontaa galabta kooxda newcastle haddii ay badiyaan waxa ay noqon doontaa kulankii lix iyo labaatanaad ee ay guul ka keenaan sanadkan sii dhammaanaya labada kun siddeed iyo tobanka kooxda manchester city oo ku jirta kaalinta labaad ayaa marti u noqon doonta naadiga leicester city kadib markii ay dhammaadka toddobaadkii hore ee guuldarro lama filaan ah ay kala kulantay kooxda crystal bales oo ku garaacday saddex gool iyo gool kooxda manchester united oo markii ugu horreysay muddo shan sano ah kadib sabtidii ku badisay shan gool ayaa garoonkeeda old travord kula ciyaari doonta naadiga haddisfield macalinka kumeelgaarka ah ee kooxdan ole gunar solsia ayaa ka codsaday ciyaartoydiisa inay ku celiyaan qaab ciyaareedkii sabtidii oo kale manchester united waxa ay siddeed dhibcood ay ka hooseysaa kooxda kaalinta afraad ku jirta ee chelsea oo caawa la ballansan watford arsenaal waxay la dheeli doontaa kooxda brighton laakiin waxaa ka maqnaan doona laacibkooda khadka dhexe henrik mcatrian oo garoommada ka maqnaan doona muddo lix toddobaad ah kadib markii uu ka jabay cagta ciyaaraha kale kooxda fulham waxay is arkayaan naadiga wolverhampton wondry benley ayaa garoonkeeda ku martigelinaysa everton cardiff city waxay booqan doontaa crystal palace halka tottenham ay la ciyaari doonto kooxda bournemouth horyaalka talyaaniga kulamada ugu waaweyn haddii aan kasoo qabanno ciyaarta uga xiisaha badan caawa waxay dhex mari doontaa kooxaha inter iyo napoli halka kooxda horyaalka hogaaminaysa juventus ay marti u noqon doonto atalanta xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayey ciyaaraha halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington intaynaan gaadhin dhinaca heesaha bal cabdixakiin maxamuud shirwacan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roona mahadsansaara wan guanzang oo ah garyaqaan u dhashay dalka shiinaha ayaa maanta lagu maxkamadaynayaa waddankaasi isagoo ka eedaysan inuu yaraystay ama uu hoos u dhigay awoodda dowladnimo ee dalkaasi shiinaha ninkan ayaa ka mid a boqolaala dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqay iyo weliba garyaqaana ay dowladdu gacanta ku dhigtay kadib markii mucaaridada ay bilaabantay sagaalkii bishii julaay sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii arrintaasi oo loogu yeedhay xakamaynta toddoba boqol iyo sagaalaad waxaana waanga uu doodayey xubno uu mamnuucay xisbiga shuuciga ah ee dalkaasi ka taliya boqolaal boolis ah ayaa lasoo dhoobay bannaanka xarunta maxkamadda ee magaalo ku taalla waqooyiga dalkaasi oo lagu magacaabo tianjing taasoo dhegaysiga dacwadiisu ay ka furmayso weriyayaal diblomaasiyiin ka soco dalka maraykanka iyo weliba dalalka reer galbeedka ayaa iyaga loo sheegay in fadhiga uu ka xidhan yahay dadweynaha iyadoo loo diiday in ay xarunta dacwaddu ka socotana gudaha u galaan dhinaca kalena kooxda dowladda islaamka la baxday is ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax gaadhi kaasi oo lagu dilay ugu yaraan saddex qof sidoo kalena lagu dhaawacay labiyo toban qof oo kale islaakaasi oo ka dhacay magaalada waqooyiga ciraaq ku taalla ee layidhaha taal afar magaaladan ayaa hore u ahayd meel ay ku xooganaayeen kooxdani iyadoo ay haysteen ilaa iyo sannadii laba kun iyo afar iyo tobankii weerarka ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee ay ka geystaan taal cafar tan iyo markii ay dib u qabsadeen ciidamada ciraaqa sannadkii hore
aad baad u mahadsan tahay cabdixakiinow halkaasiaad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a washington haatana mar kale ayaynu ku wada nasanaynaa dhinacii heesaha
igu weyn tahay tarobsa iigu mudan tahay taxad iyo halbowlaad muddo dheer ku taalo taallo aad ku leedee taallo aad ku leedee cashaaqii kabta igu sii darmaayo nacan waa ku dabaya adiga ku dabayga
shaqan la tiica amba igu tumanayo ha kulaan u baahnay macaanay u baahne ayaanay u baahne ayaanay u baahne
sidii aan ku taamay way tahay hadeero talantaalicaaway noolashenu tantay tubti aan la doonay imikay ku toosto todob hore caawu soroogay tobtii
jacaylkeenan toban jira tamariyo awoodsaday aynu talagagano dhuurtaba ku sheeye mau tahay diyaarta mau tahay diyaarta
jacaylkeen intiin baday u tallaabay feedhaa winagu tallaalmo ashi iyo guddoon wacan waanu ahay diyaartaas waanu ahay diyaartaas sidii aan ku taamay way tahay hadeero talantaalicaaway noolashenu tantay tubti aan la doonay imikay ku toosto todob hore caawu soroogay togtii sidii aan ku taamay way tahay hadeero talantaalicaaway noolashenu tantay tubti aan la doonay imikay ku toosto
sidaan kuugu tamaaniyey naftu kuugu turayse ugu tiixday maankiyo qalbigayga tiraali dixa kuma dhammayn karo dixa kuma dhammayn karo
tabtaadii igu weyn tahay taromsa iigu mudan tahay dhaxad iyo halbowlaad muddo dheer ku taalo taallo aad ku leedee taallo aad ku leedee
cashaaqii ikabta igu sii darmaayo nacan waa ku dabaya adiga ku dabaya eeqow ku dabaya macaanow ku dabaya
caashaqan la tiica amba igu tumanayo ha kulaan u baahnay macaanay u baahne ayaanay u baahne ayaanay u baahne
sidii aan ku taamay way tahay hadeero talantaalicaaway noolashenu tantay heestaasi ay ku wada luuqaynayeen fanaaniinta ayaan tromso iyo deeqdheeg intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa waxaanay gabagabo u ahayd idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo sahre ciidla nuuroo idinleh sidaa iyo nabadgelyo